taas xalay iyo maanta wa maxaa ka dhacay wallahi magaaladii galeen masaajidada iyo meelo lamid ay ka qudqudbeeyeen baabuur shacab uu leeyahayna waa qaateen waa gartay al-shabaab marka loo fiiriyo balcad marka loo eego hadda xawaadley tuulooyin badan oo hoos yimaada ee gobolka shabeellada dhexe ma moodaa in dardar iyo xoog ay soo yeelanayaan sida hore si ka duwan ah ha zaro waxaan isleeyahay waktigii oo allaha madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh waxaala ka daran oo ka culays badan maantadan iska dhaaf xamar iyo balcad iska dhaaf balcade xamar ayaaba amnigeeda aridi ku jiraa waayo jidka maantadan hodan qaraxa ka dhacay oo soona k k b b maxaan ku rahdaa afar iyo labaatan saac waa un cabsi badan dadku waa qalqaleen waxaad moodaa in amniga oo muqdisho iyo soomaaliya oo dhanba umarba marka ka dambeyso uu ciriiri gelaayo sababtoo ah ciidamadii oo dhan waa wada garuudsan yihiin balcad waxaa jooga ciidamo toddoba boqol gaarayo oo warshadii balcad hadda degan kuwii baraawo hadda waxaa laygu leeyahay waa soo baxeen marka ma aqaano xaaladdu si ay ahaa doonta laakiin khatarta xamar aaday u badan tahay iyo maxay ahayd gobolladaba waayo nin maanta maka almukarama oo ah halbowlihii iyo calooshii maxaan ku rahdaa madaxtooyada ama soomaaliya meesha looga talinayo ee aada dareemaysiin saacad walba ama wakti walba oo qarax ka dhacayo ciidamaduna maamul goboleed shaqo kuma laha waxaa gacanta ku hayo waxaa gacanta ku hayo dowladda federaalka ayaa xaq u leh inay maamusho jihayso cadowga ummadda soomaaliyeed ooga dhexayso waayahay doorkii aawe maamulka hirshabeelle iyo la dagaalanka al-shabaab dabcan deegaanka balcad iyo deegaanada hoos yimaada hirshabeelle ayay ka tirsan yihiin xildhibaan ayaa tahay maxaa maamulkiina uga qorshaysan waa dareemi karaa xaaladda ciidamada weyna jirtaa laakiin maamul ahaan maxaad qorshaysan iyo annagu dadaal hadda guriga madaxweynehan ku suganahay annagu dadaal waa wadnaa maamulkan hirshabelle waa ordon waa bilow waa wax walbo imkaaniyaadkii ama facilitigii ma u dhammaanin ciidamo tababaran oo hadda qaarkii oo ugu horreeyay hadday dib uu soo dhamaynayaan laakiin muhiimaddu waxay ahayd ciidanba haddii la yidhaahdo waxaan aaminsanahay aniga dowladda federaalka shaqo ku leh waxyaabo oo aan laga gorgortaminaa jiraan oo sida arrimaha dibadda oo kale maaliyadda oo kale dastuurka federaalka waxyaabo oo aan maamul goboleedka gaar u lahayn oo aan lagu eegi karinaa jiraan marka ma qabo in lagu eedo aniga hirshabeelle waa ordon waa tegi doontaa inaan puntland iyo somaliland ka daba tagno waa tegi doonaa inaan iska celino laakiin hadda caqabado dhaqaalo xumo abaaro ba-an webigiioo gursan dadkii oo inta badan tuulooyinkii kasoo wada qaxay oo balcad joogo wallahi culaysyo badanaa isa saaran marka ma aqaano hirshabeelle waana iska ordon